الحمdu للh نحمdه ونستعينه ونستغفiره ونعuudu bاللh min شhروuر أنفuسina ومin سيئaaت أعmاalina maن يهdih الlه falaa مضل لh وmaن يضلل falaa haadiya لah وأشhهadu أn laa إilaaha إilا الlh وaxdah laa شhariika لah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اllahuma صل عlى محamdi وعlى آliه وأصxaabiه وmaن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii al-usuul min cilmi اlusuul iyo sharaxiisii taqriibu اlxusuul waxaana ku dhex jirnay baabka mawaanicu takliif uga hadla matnigii waa soo laqbaynay dersigeennii hore sharaxa oo taqriibulxusuulkaan ku dhex jirnay waxa weeyaan mawaanicda tafaasiishoodu nooga bilaabanaa wa tafsiilu haadihi اlmawaanic kuwaan takliifka diida kala saarsaaridooda wa tafsiilu haadihi اlmawaanic mawaanicdan tafsiilkooda kamaa yeli waa sida soo socota sida soo socota weeye alأwal aljahlu maanica ugu horeeya waa jahli wa tafsiilu haadihi اlmawaanic mawaanicdan kala saarideedu kamaa yeli waa sida soo socota alأwal aljahlu jahliga ugu horeeya waxa takliifka diida wa huwa jahliguna cadamu lcilmi waa garasho la'aan inuusan qofkaanu masaladan garanaynba maba oga ilaahay inuu diiday ma oga in rasuulku diiday sala allahu calayh wasalam waljaahilu qofka jaahilka lahu jaahilkay u sugnaatay suurataani laba suuro qofka jaahilkaa marka laba suuro ayuu leeyay alulaa suuradda ugu horaydaa allaa yufarida waa inuusan gaabin fi tacallumi waxbarashada waa inuusan asagu ka gaabin waxa weeyaan gaboodfal uu sameeyey iyo gaabis uu sameeyey jahligu kuma imaan kuma imaan gaabis iyo gaboodfal uu sameeyey ee maba fursadaasba helinba waxbarashada wadaalika mihaalkii ka xadiid alcahdi qofka waqtigiisu ku cusub yahoo kale way bilislaam islaamnimada mar dhowuba soo islaamay ow amase nasha'a wuxuu ku dhashay fii baadiyatin baadiyo baadiyadaasoo baciidatin ka fog waxa weeyaan can ilculamaa baadiyo fog oo culummada ka fog ayuu ku dhashay walam yumkinhu uma suurtogelin adtacalumu waxbarasho fa haadaa qofkaas lahu xaalaani laba xaalu leeyay waxa weeyaan jaahilka laba suuru leeyay suuradda koowaad asagu gaboodfal ma samayn gaboodfal macnaha gaabis xaggiisa ah ma jiro weeye kama gaabin waxbarashada labayna ku miaaliyaan fuqahada waxa weeyaan qof mar dhow soo islaamay oo haddee diinkaba haddaba wuu soo galay goormuu wax baranayay maba helin waqti wax ku bartaba iyo qofka labaadoo ah qof ku dhashay oo ku barbaaray meel culummada ka fog sida baadiyaha durugsan ee culummada ka durugsan fa haadaa jaahilkaas lahu waxaa u sugnaatay xaalaani laba xaalo alxaalu luulaa xaaladda horayda an yafcala waa inuu sameeyo shay-an shay shaygaasoo muxaraman la xaaraamtinimeeyey wadaalika mihaalkii kaman takallama qof hadlay oo kale weeye fi salaati salaada ku hadlay ow amase jaahu qofka waxaa u yimid khabarun war a u yimid khabarkaasoo yasuruhu farxad gelinaya walxaal ayuu khabarku u yimid huwa qofku fii salaatin salaad dhexdeed uu ku sugan yahay fakhara waa dhacay qofkii saajidan xaala uu yahay kii sujuudsan shukran liajli shukrin shukrin darteedna u sujuudsan lilaahi allaah uu shukrinaa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ow amase zanaa waa sinaystay ow amase saraqa waxbuu xaday ow wadi'a mra'ataw xaaskiisii u galmooday walxaal hiya xaa'idun ay caado qabto ow amase fii nahaari ramadaana maalin ramadaan ayuu u galmooday ayagoon cudurdaar lahayn jaahilan xaaluu yahay mid jaahil ka ah bitaxriimi daalika inta la soo sheegay waxa weyan xaaraaminta la xaaraamtinimeeyey bitaxriimi daalika madkuurkaas xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey isagoo ka jaahila falaa ima calayhi falaa ima wax dembiya calayhi qofkaas korkiisa ma ahanin qofkaas wax dembiya korkiisa ma ahanin falaa ima weeye nusqooyinka wax kale qoray waa in la saxaa ima a la rabaa oo hamsadu ay hoos dhigan tahay waxa weye falaa ima wax dembi ah calayhi korkiisa ma ahanin kitaabkuna asaguna hal daabacad inu yahanba umalayna usan kala duunaynba marka wax dembiya korkiisa ma ahaanin walaa qadaaa wax qadaana waxa weeyaan korkiisa ma ahaanin walaa kafaarata kafaarana korkiisa ma ahaanin weryahaadaha sidaas daraaddeed qaala musanifu wuxuu yidhi falaa hay caleyh falaa hay mogta waa caame wax korkiisa ma jiro laa qade walaa imi walaa kafaara saasuu la jeedaa markaasuu iska soo gaabiiro dushiisa waxba ma ahaanin waa saas qofka wuxuu sameeyey shay xaaraam ah sida salaadda isaga ku jiruu hadla waa qof iska jaahila ma oga inay xaaraam tahay salaaddii ku jira midaa yimid markaasuu waxa weeye yidhi ragcadaad marsiinaydaan ragcadii saddexaadaan ku jirnaa uu leeyay mana oga in ilaahay xarimay amase waxa weeyaan isagoo salaaddii ku jira uu wuxuu maqlay gaala jabtay markaa sujuud shukri iskala dhac sujuudu shukri mogta waa rugni dheeraad oo salaaddii ka mid ahayn salaaddii waa buraya qofkii oo cilmi leh ma garatay sujuud shukri iskala dhac alxamdulilah ilaahay jabshay uu iska leeyay marka salaadda dhexdeeda ma ahayn waxay ahayd markaasan salaadda ku jirin marka sujuud shukriga lala dhaca soo uma jeedid ama waxa weeyaan iska sinays wuuu mooday wuxuu leeyahay qofka wixii ay raalli iskaga yihiin laba qof inaysan dhib lahayn u haysta haday labadan qof iyagu raalli isku yihiin oo iska jaahil hadda islaamka soo galay ama waxbuu iska xaday wuxuu moodaa wixii la qof wa qaadan kara ha qaato in la yidhi wuxuu isleey mar hadda isla soo islaamin maalku ummadda waa ka dhexeeya markaasu iska qaadana ma oga ilaahay inuu xarimay amase waxa weye islaamtiisii oo caado qabta wuxuu xaaskaa waa kuu xalaalu maqlay iyadii caado qabta u galmooday waana dembi kabaa'iroo xaaraan ama ramadaan ayuu u galmooday xaaskiisa iyagoon cudurdaar lahayn war xigta iyagoo cudurdaar labadoodu isku bannaanaada maalin ramadaan labadoodina gurigooda ay joogaan muqiim yihiin waa dhici karta siyaalo badanay ku dhici karta miaal waxaa ka mid a siday ku dhici karto ninkaanu safaru ku maqnaa safaru ku maqnaa xalay dhexu soo seexday diyaaraduuba waxa weya saaka waxay ka soo qaaday meel fog soo ma jeedin inta hawada lagu soo jir saaka iska soo afuray marka maba niyeysama waa iska soo afuray barqadiiu dig soo yidhi isagoo afuran oo sharci ku afuray gabadhuna caaday qabtay xalaba saakay ka qubaysatay markii qoraxdu soo baxday markii qoraxdu soo baxday kadib uu ka go-ay haddii intaa habeennimo ka goo soonku waa waajib khalaas ayadii oo daahira oo sharci ku afurta u yihin waa isku xalaal waa isku xalaal taasaaba ka midaba ama labadoodu safray waa waa wada socdeenba labadoodu safray waa wada socdeen xalay xaggaasay soo joogeen waxa weeye waa soo niyeysteen waxa weye inay afuraan berri ila waa musaafiriine barqadiiay dig soo yidhahdeen gurigoodii labadaba oo sharciga iskugu bannaanyi marka kuways isku bannaanayn way waxa laga hadlaya wayadullu waxaa tusaa calaa daalika arrinkaas inaan wax dushiisaa la arag wayadullu waxaa tusaa calaa daalika xukunkaas oo ah calaa annahu laysa calayhi shay adilatun adillo minhaa adiladaasuu ka mid ahday xadiidu alacraabiyi ninkii reer baadiyaha xadiidkiisii alladii reer baadiyihii baala ku kaadiyey fii daa'ifatin ay naaxiyati masjidi fii daa'ifati lmasjidi ay naaxiyati lmasjidi daa'ifadu kuu fasira naaxiyati lmasjid masjidka dhinaciisu ku kaadiyey walam yucaaqibhu nebiyu nabigu kuma ciqaabin sala allahu alay slam bishayin shayna xadiiskan bukhaari muslim baa wariye nabigu waxba kuma ciqaabin taas waxay tusayda inuusan dembiilo ahayn waxaa la mida wa xadiidu mucaawiyata ibn alxakam assulami mucaawiya ibn alxakam assulami radia allaahu canhu xadiidkiisii cindamaa takalama markuu ku hadlay fii salaati salaada dhexdeeda walam yu'aimhu nabiyu nabigu dembi kuma xukmin sala allahu calayh wasalama oo ya'muru ma amrin biicaadati salaati salaada inuu soo celiyo iyadoo salaada lagu jiro aan nin hindhisay wuxuuna maqlay qofkii hindhisee alxamdulilah yidhahda yarxamuka allah hala yidhahdo markaasuu yidhi yarxamuka allah yarxamuka allahna waa khidaab yarxamuka kaaftaana ku jirta yarxamuka allah markaasay saxaabadu indhaha ku gubeen kuwii salaada ku jira indhaha ku gubeen markaasuu yidhi hooyadiin inu weyda maxay indhaha iga gubaydaan marka markaasay haddana bawdada dharbaaxeen markaasaan fahmin inay aamusinaayeen markaasaan iska aamusayo markaasa kii hore alxamdulilah inuu yidhahda waa u banaanta inu yidhi in kale warkama hayee laakiin waa u banaanta ha adiga haddaad hindhisa oo salaada ku jire alxamdulilah waa dikri mogta khitaab maaha ha waa dikri ilahay aad xusaydo marka adiga waa kuu banaanta laakiin qofkan yarxamuka allah uma banaana illa waa khitaab yarxamuka a ku jirte taasaa kala farqinaysa marka taasu waxay tusaydaa qofkii shay xaaraama sameeya isagoo jaahila waxdamiya korkiisa maahan qadaana maahanin kafaara maahanin alxaalu ahaaniya xaalka lafdiga mudakara laga dhigaa macnahana mucanaf haddaad rabtana lafdiga waa la ta'niifiyaa labadaba ku bannaan alxaala waa la dhihi karaa alxaalu xaaladda xaaladda athaaniyatu ee labayda an yatruka waa inuu ka tago shay-an shay shaygoo waajiban waajib ah isagoo jaahiluu shay waajiba ka tegey inuu waajib ku yahayba ma ogeynba inuu waajib ku yahay mausan ogeyn wa haadaa qofkaas laa ima wax dembiya caleyh korkiisa maahani aydan noqoshee amaa min xayu lqada xagga qallaha waa la kala qaada horta dembi male taas waa iyada waxaa soo haray ma soo qallayna mase soo qallayn maa waa la kala qaadaa falaa yakluu ka marnaa maa huwa shanigu min an yakuuna inuu ahaado waqtu lcibaadati cibaadada waqtigeedii qad faata mid tegey ow laa iyo inuusan ahaanin labadaasa loo kala qaada cibaadada waqtigeedii inuu tegey iyo waqtigeedii inuu baaqi yahay labadaasa loo kala qaada labadaasa loo kala qaada fa in faata hadduu tegey waqtuhaa cibaadada waqtigeedii lam yalzamhu qadaa qada ku waajibi ma dii cibaadadan cibaadada waqtigeedii tegeyta oo waqtigeedii uu dhammaaday waqtina laheed oo cibaado waqti laheed ay tahay waqtigeedii uu tegey soo qallee la dhihima ka jaahilna uu ahaa la dhihima wa in kaana alwaqtu waqtigii hadduu yahay baaqiyan mid baaqi ah lazima waxaa ku waajibaya icaadatu lcibaadati cibaadadii soo celinteeda cala alwejhi qaabkiina loo soo celiyo alladii wejkii habata ka sugnaaday canishaarica shaarica sidii sharcigu u amray inuu ula yimaado aa waajibka ah waxay leeyahay hadda soo celi awel jaahil haddaad aheed haddii waqtigii wax ka harheen man taraka qofkii ka taga rugnan rugni rugnigaasoo min arkaani salaati salaadda arkaanteeda ka mid ah wadaalika miaalkii rugni ka takbiirati alixraami xidhashada takbiirteedoo kale weeye aw qiraa'ati alfaatixa ama faatixada akhrinteedoo kale weeye aw idumaaniina ama xasilka rugni walba lagu xasilo weeye jaahilan xaala uu yahay mid ka jaahilana ka taga uma calima ogaada bacda daalika markaas kadib markuu ka tegay kadib bacda daalika tarki ka tegidda kadib ogaada rugnigaas falaa isma horta wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahanin walaa yu'maru lana amri maa biqadaa'i salawaati salaadihii inuu soo qalleeyo allatii salaadihii dahaba waqtuhaa waqtigeed uu tegey wa yu'maru waa la amraa biicaadati salaatii salaaddii soo celinteeda allatii salaadii baqiya uu ka hadhay min waqtihaa waqtigeeda miqdaaru ragcatin ragca qadarkeed ragca qadarkeed salaadda uu ka hadhay soo celiyaa laleey waqtigii weli waa joogaan duhur casi midda rabahaad haddii intii hal ragca la tukadaa ka hartay waktigii waa joogaa weli intaan ragcada ku tukado inta kalena dhammaystira soo celiyaa laleey calaa ra'yi musanifi waa sida cuthaymiin uu qabo wa kayrihi iyo kayrkiisba maahan musanifka kaliyahe waxa weya ragca hadday ka hartay waa la soo celinaa oo min anna jamiica waa maxay ra'yigaasu min anna jamiica alidraakaat haleelidiyaalka dhammaantood laa takuunu ma noqoto aqala wax ka yar min ragcatin jamaacada ragca wax ka yar laguma haleelo waktiga ragca wax ka yar laguma haleelo jumcada ragca wax ka yar laguma haleelo jamiic lidraakaat waa hal ragco hal ragco wey waxa weeye salaada waktigeedii hal ragca ka dhimanta gabadha caadadu hadday ka go'do waajib waxaa ku inta inay tukato waajibay ku tahay waktigaas waa haleesh waa haleela qofku hadduu soo islaamo salaadii hal ragca ka dhiman tahay waktigii waajibay ku tahay inuu tukado waa haleelay waktigeedii adiga jumcadii haddaad timaaddo oo aad ku xidhato imaamkii oo uu rukuuco hal ragcana aad saas ku tukatay ragco kaliya hadku daree waana haleeshay jumcadii laakiin hadduu samica allaahu liman xamida yidhaa ragcada dambe khalaas jumcadaadu waa tagtay adiga iskaga xidho duhur tuko laakiin haaulaai alcawaam waxa weeyaan marka hore waa soo daahaya ataxiyaadka qaara kula xirta meelaha banaanka iskala tukada masaajid iyo sooma gala masaajidku waa buuxaa ataxiyaadka uga xirtaan laba ragcay qac ka siiyaan waana taga meel diin lagu aqraayo darsina imaama maha war ma hayo saasuu ku noolyi waxa weeyaan marka jumcana ma tukan duhurna ma tukan oo ebri wey maantaas salaad la-aanu yi waxa weeyaan duhu jumcada hal ragca haddaadan ka soo gaarin waa kaa tagtay waa inaad duhu tukataa marka jamiic lidraakaat waa ragco xagga salaada jamaacada aad moodaydo ataxiyaadka iskaga xidhada waa lagu xirtaa laakiin jamaaco ma ahaydid haddaadan ragca ku soo gaarin hal ragcaa lagu soo gaara wixii ragca ka yar maahan inaad soo gaartay iskaga xidho hadhow iska tuko ilaa nabigaa yidhi qofku wuxuu soo gaara ku xirto laakiin maxaa wax lagu haleelaa oo la dhihi kara qofkaanu jamaacu maanta helay iyo ma helin waa ragco salaadii ragco waqtigii ragco kulli ragca wax lagu haleelaa wayadullu waxaa tusa calaa daalika xubunkaas in waxa weeyaan la kala qaado oo salaadii tagtayna aan lalahayn qofka soo qallee midda waqtigeedu baaqi yahayna la amraayo inuu ku celiyo waxaa daliil u ah wayadullu waxaa tusa calaa daalika xukunkaas adilatun adilo minhaa adiladu ka mid ahaaday xadiiulmusii'i salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey xadiidkiisa fa ina nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam lam ya'mur ma amrin hu ninkaas biqadaa'i maa shay qallayntiis faata tegey min salawaatii salaadihiisa ka mida allatii salaadihii lam yadma'in uusan ku xasilin fiiha salaadaha dhexdooda ninkaasu salaada ma oqoon saddex gooruu nabiga agtiisa ku tukaday sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ku dhaartay nuucaas waxaan ahay inuusan oqoon waxaa xaqiiqaha marka salaadihii horuu tukado o dhan saas inuu u tukan jiray وحقيقه ومع ذلك النبي مد كميده سو قله ما دهين وانما وحكل ماهن امره النبي نكاس وحو امري باعاده صلاتي صلاتي سو علينتيده صلاتي الحاضره اي جوجتي على الوجه قابكينا و سو عليو وجهي المشروع اي لجيده شرعها تيو كو علي تكو تاسو دهي kuwii horeto sidaan dad u tukatay kulli soo qaleen ma dhihin nabigu sallallahu alayhi wasallam taas waxay daliil u noqotay waajibkii uusan qofku oqoonin ee uu si qaldan u soo sameeyay hadow marka la baro ku cilime wa thabata waxa ka sugnaaday an adadin adad maha salaada kaliya fiiri wa thabata waxa ka sugnaaday an adadin adad adad kaasoo min asaxaabati kamida annahum saxaabada adad kamid ah dhannu inay u maleeyeen anna macnaa qowlihi ilaahi qowlkiisa macnihiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi ilaa uu idin kala caddaado liilinka cadoo maalinka liilinka madow oo habeenka oo sii socda ay idin kala caddaadaan sidaasay ahayd marka alkhaydu alabyadu liilinka cad waa maalinka soo baxaya oo soo dhalanaya oo salaad subax lagu tukado marka la arko min alkhayd alaswadi waxa weeyaan liilinka madowna waa habeenka sii socda ilaa ay kala cadaadaan oo hoosna maalinkii ka muuqdo korna habeenkii ka muuqdo waa kala go-an yihin labadooda marka subxigu dhasho hoos maalinkii cadaa ka muuqda korna mugdigiya saaran iyo qaybtaan oo dhan ilaa halkaas laga gaaro cuntadiinna cuna marka taas la arko qofkii soomeeyey cunta waa ka xaaraam salaadii subaxna waa xalaal in la tukada salaadii subaxna waa xalaal in la tukada mar haddii taas la arko waxay u maleeyeen alxablu labyadu inuu yahay alxablu maxay ku godan yahay waa khabarkii annada anna macnaa qowlihi tacaala alkhaydu labyadu min alkhayd اlaswadi alxablu labyadu waxay u qaateen inuu yahay macnuhu xarigga cad min alxabli اlaswadi xarigga madow ha ka caddaado waxay u qaateen xarig xargaha caadiga xarigay u qaateen markaasaa mid wuxuu samaynaa laba xarigu qaadana xarig madow iyo xarig cad lugtuu ku xidhana waa fiirina weli waa isku egyihin waa iska cuna haddee goormaa laba xarig kale muuqanaya ma tag ha mar waagu haddee si dhaba u caddaado maalin weyn ay noqoto agteed oo qoraxdii soo dhowdahay ka hor laba xarig lama kala arki karo meeshuna nal ma yaallo nal ma lahayn marka laba xarig xarig madow iyo xarig cad goormaa la kala garana waa mar qoraxdii soo dhowdahay wa marka macnahaas wuxuu inuu yahay alxablu labyadu xarig cad min alxabli اlaswadi xarig madow fa kaana xadu midkood wuxuu ahaa yarbitu mid xidha fii rijlihi lugtiisa xablan xarig uma yaakulu waa cunaa xataa yatabayana ilaa uu caddaado haadaa xariggaan cadu min haadaa xariggaan madow fa bayana nebiyu nabiga u caddeeyey sala allahu calayhi wasalam ana almuraada ujeeddadu bayaadu nahaari maalinka caddaankiisa inay tahay iyo wa sawaadu leyli habeenka mugdigiisa inay tahay ayaa nabiga u kala caddeeyey walam ya'murhum nabiguna ma amrin bilqadaa'i inay soo qalleeyaan soonkii hore ee sidaas loo soo cunay ilaa maalinaa wax la cunay sida muuqata ha nabigu ma amrin salawaatullahi wasalaamu calayh xadiiskana bukhaari muslim wey wakadalika sidaasoo kale waxaa lam ya'mur ma amrin nabigu camaaran camaar ibnu yaasir radia allaahu canhu biqadaa'i salaati salaaddii qallaynteeda cindamaa tamaraqa markuu galgashay fii saciidi carrada uu ku galgashay kamaa tamaraqu daabatu sida daabad u galgaato camaar ibnu yaasiir waxaa ku dhacay janaabi biyana waa waaye waana ogaa oo hadda qur-aankaa sheegaya in qofkii biyo waaye janaabo qabaa booraysto inuu booraysto qur-aankaa sheegaya bis xagguu tegey dharkiisanta xagga dhigtay markaasuu sida geel u galgashay oo ugu galgashay boorka ilaa wuxuu ku qiyaastay waxa weeye biyaha wanjirka o dhan la gaarsiiyo soo maahan boorkiina wanjirkii o dhan la gaarsiiyo saasuu u qiyaastay ma garata saasuuna ku tukada taasuna booraysi maaha booraysi ma aha soo ma jeedin nabigu u yimi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxu uhi inamaa kaana yakfiika waxaa kugu filnaa an taquula haakada labada calacaloodaa nabigu dhulka ku dhiftay sala allahu calayh wasalam markaasuu wejigana mariyey labada kaf korkoodana waa mariyey xadiiska saxiixaynka oo ugu saxiixsan axaadiista ku soo aroortay booraysi khalaas intaasaa kugu filnaadi ma dhihin galgalashadii aad ku tukatay salaadaa soo qalle ma dhihin marka qofku waajibkii ka taga oo jahli uga taga waqtigiisuna tegey qala loo dirima walamaa furida markii la waajib yeelay adiladu aaday u badan tahay masaladan waa masale aad u mashhuur ah walamaa furidda markii la waajib yeelay shahru ramadaan bisha ramadaan fi sanati aaniya sanadii labaad oo min alhijrati hijrada ah walam yabluq ilkhabaru warkuna uusan gaarin man dadkii kaana ku sugnaa biardi alxabasha dhulka xabashada min almuslimiina xaale ay ka mid yihiin xataa faata ilaa uu tegey walamaa furidda markii la waajib yeelay shahru ramadaan bisha ramadaan fi sanati sanadiina la waajib yeelay sanada ahaniyat oo labayday sanadii labaad ee la waajib yeelay waxa weeyaan shahru ramadaan in la soomo oo sanadaas labaadoo min alhijrati hijrada ah walam yabluq uusanna gaarin alkhabaru khabarkii man qof kaana ku sugnaa biardi alxabasha dhulka xabashada saxaabadii soo hijrootay ee xabashada joogtay dhulkeeda min almuslimiina xaalay ka mid yihiin xataa faata ilaa uu ka tegey daalika shahru bishaas lam ya'mur ma amrin waa kaasi jawaabkii lamaada lam ya'murhum nabigu ma amrin biqadaa'i siyaami soonka qallihiisa ma dhihin ramadaankaas aadnaan ogeyn in ilaahayba waajib yeelay soo qallay waajibuuna ku aha waajibuuna ku aha aad u badan tahay waxaa ka mid a qiblada markii la bedelay oo markii hore baytulmaqdisa loo tukan jiraye ilaahay amray fa walli wajhaka shatra masjid alxaraam waxa weeyaan salaad duhur ama salaad casir ayaa la waajibiyey in loo jeesto halkan oo loo jeesto dhanka kacbada ilaa salaadii subax oo dambe dadaa u tukanayay baytulmaqdis xaggeeda oo ayagoo salaadii subax ku jiraa loo sheegay salaadaa subaxay soo kala wareegeen ooy kacbada xaggeeda usoo jeesteen intii ka horreeday halkaas u jeesteen oo uu maqnaa waxa weeyaan shardi min shuruudi salaa oo istiqbaalu qibla ah waxa weeyaan soo qalleeya lama dhihin hayl maysan ogeyn maysan ogeyn wa amara nabigu wuu amray sala allahu calayh wasalama man qof taraka ka tegay lumcatan bar bartaasoo fii rijli lugtiisa ku sugan bartaasoo lam yusibhaa uusan asiibin almaau biyo biicaadati alwuduu weesaqaadkii soo celintiisa iyo wa salaatii salaaddii soo celinteeda muxuu u amray lianna alwaqta kaana baaqiyan maxaa ile waqtigaa weli baaqi ahaa لأن الوقت وqtigu kaaنa wuu ah baaقya mid baaقya الsuuرaة الثانية suuradda labaad ee qofka jaahilka uu leeyay suuraddii koobaad aan halkaas ku soo dhammayn suuraddii labaad أn يuفarida waa inuu ka gaabiyo في التacalumi waxbarashada في التacliimi maaha jaahil maa dad waxbara في التacalumi waxbarashada waay isaga waxbarid lagama rabee waxna ma bari kara isagaaba jaahile في التacalumi wey marka waa waxa weya waa dabcadda makiinadda wey qalad an yufarida waa inuu ka gaabiyo fi tacalumi waxbarashada wadalika miaalkii kaman qof oo kale weeye amkanahu uu u suurto galay atacalumu waxbarasho walam yafcal aanna samayn waa kanaa tacalumku suurtagal u ahaa duruustii waa socotay mikrofanadaa yeerayey ardadaa sii yaacayday meeshaan diinka alla lagu bartaahu maqlaayey meeshaas derbigaau fadhiyey meelahaasuu ku fadhay kudiriday meelahaanu iska socday dukaankiisuu gadanayey baqaarkiisu usii ordayey wax dana kama lahayn mana baranayn waana bara kare waana jaahil markaas waa kaasaa intaa jumcadii ku soo xirto ataxiyaadka labada ragca ka tuurayo iska tegaya kuwaas weeye waa kuwaana xugunkood ayaga an yufarida waa inuu ka gaabiyo fi tacallumi waxbarashada waa inuu ka gaabiyo wadaalika miaalkii kaban qof oo kale weeye amkanahu uu u suurto galay adtacalumu waxbarasho walam yafcal aanna samayn fa haadaa qofkaas yu'aakadu waa loo qabanaa calaa ficli lmuxarami xaaraamtii uu sameeyey dhammaan xaaraamta uu samaynayo la dhihi maayo jaahil nimaa loo cudara waa laleeya dembiila dembiile aa loo qoraa waa loo qoraa oo waxa waya muxaramaadka uu sameeyey ow amase tarki lwaajibi waajibka ka tegiddiisa dhammaan waajibaadku ka tegey waxa weya waa loo qabanaa wayelzamhu waxaana ku waajibaya qadaa'u lwaajibi waajibkii inuu soo qalleeyo alladii waajibkii faata waqtu waqtigiis uu tegey dhammaan waajibkii waqtigiis uu tegeyna inuu soo qalleeya laga rabaa la dhihi maayo jaahilaad ka aheed waxaa lagu leeyahay jahligaagu ma ahayn jahli oo aad cudurdaar ku leedahay ee waa jahli qalad aad adugu la timid ku yimid sidaas darteeda dhammaan jumcooyinkii aad ataxiyaadka uga xidhan jirtay iyo imaamku markuu samic allaahu yidhaahdo ead labada ragca ka ridayday waa lagaa rabaa hadda iskala imaaw salaadihii kalaad qaladay kuwaadan weysada sixin kuwaadan janaabada aadan qubayskeeda sixin kulli la imaa waa laleeyahy
iyo wa addaa'u maa shay gudashadiisa ayaa ku waajibaya o ku laasimaya kaana waqtu waqtigiis u ahaaday baaqiyan mid jooga waxaa kaloo ku waajibaya inuu guto waajibaadka waktigoodii uu joogo oo uusan weli teginba waktigii oo asagu si qalaba uu u sameeyey ayadana markan inuu si adaa u guto ayaa waajib ku noqonaysa
والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد